Magaalada Beled Xawe gobolka Gedo ayaa lagu soo gabagabeeyay tartanka kubadda cagta kaasi oo loo qabtay qaar ka mid ah kooxaha heerka koowaad ee degmadaasi kaasi oo ujeedkiisu ahaa isdhexgalka bulshada. Xiritaanka tartanka ayaa waxaa kasoo qayb galay maamulka degmada iyo madax ka socotay hay-adda DRC oo taabagelinaysay tartanka baxda ciyaaraha iyo ciyaartoyda degmadaasi. Cabdinuur Diini oo ka mid ah guddiga kubadda cagta ee degmada Beled Xawe ayaa ka bixiyay heerarka uu soo maray tartanka.
waxaan galabta halkan ku soo gebagabaynay ciyaartii liiga socotay oo ay oo biiska nabada- nabadda oo ay u dhigtay hay-adda d r c bahda isboortiska degmada balad xaawo isagoo muddo noo soo socday liigan ilaahayna subxaana wa tacaala galabta si nabadgelyaha noogu soo gebagabeeyey galabtuuna noo soo gebagaboobay Qaar ka mid ah mas'uuliyiinta kasoo qayb gashay xiritaanka tartanka ayaa bogaadiyay guddiga tartanka.
marka koowaad waxaan leenahay hambalyo waad istaa waad dadaasheen ugu dambeynna waadna ka maridhalaysaan inaad koobka qaadaan mideeda kale waxaan hambalyo leeyahay kooxda een, xalanley ee ayaduna final timid dadaalkeeda uu final keenay waxaan halkan uga mahad celinayaa dhammaan guddoomiyaha ugu horeeya guddiga een, guddoomiyaha isboortiska degmada balaxaawo axmed cagaare zawaari iyo guddiga kale ee nagala shaqaynaya xubnaha kale guddiga iyo dhammaan waxaan kale u mahad celinayaa hay-adda d r c ee qabatay isdhexgalka bulshada waxaana ka rajaynaynaa in uu sii socdo inay bul- bulshada sidaan u dhiirigeliyaan waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan kaabka degmada oo liig liiga ka socda degmada inaan maanta tiimkii qaada aan noqdo alxamdulilah taasna ilahi baa ku mahadsan anigoo ah cabdiciis cali ibraahim aanan kabtanka waa kabtanka waa istaa Een, waxaan intaas kadib een, rabaa taageerahayga iyo dhammaan een, hay-adda d r c inaan uga hama- uga mahad celiyo liigay qaadeen tartan ciyaareedkan oo loo qabtay ciyaartoyda heerka koowaad ee degmada beled xaawo ayaa waxa uu qayb ka yahay isdhexgalka dhallinyarada degmadaasi